bismillahi raxmaan raxiim guur dhaqameedka soomaalidu waxay wuxuu lahaa qaybo fara badan iyo noocyo waxaana waxay dhaheen waxaana ugu wanaagsanaa guurkii la odhan jiray geed fadhiisiga waxay dhaheen waxaa ka mid ahaa guur dhaqameedka soomaalida guurka la idhaahdo dhabargaraaca oo kale oo wiilku intuu inama kaxaysta uu cusamin jiray gabadha uu jeclaado markuu meesha ku arko oo lasoo ulin jirin oo la kaxaysan jirin iblaayo la dhabargaraacay ay odhan jireen oo dhabargaraac guur kale waxaa jira ay dhahaan labixidda oo wiilkii gabadha markay isjeclaadaan gabadha loo diiday waalidkiisa weydiisan unbuu kaxaysanaya unu la baxay habeenkii xafadda tegay kadib markaasaa la dhahaya noo meeriya gabadha annaga hayna guurka kale waxaa jira godob reebka la dhaho marka haddii laba beelood cid iska laayeen ama cid laga dilo gabadh baa loo keenay kadib si xaafadii loo nabadeeyo oo guurka godob reebka bay dhahan meeshay xinjiri ku daadato xabbaa lagu bururiyaa odhan jirtay soomaalidu macnaha gabadh umakeena ha u dhashee haddii maadaama dhig lagu daadiyey oo guurka godob reebka la dhahaa guurka kale waxaa jira xigsiisamka macnaa markuu wiilku ka dhinto uu walaalkii xigsiimaya ama markay gabadhu kaa dhimato marka gabadhu kaa dhimataba ti walaasheed baa lagu xigsiimaya hadduu ninku dhigtana waxaa dumaalaya wiilkii kale walaalkii ah oo guurka xigsiisan bay dhahaan guurka kale waxaa jira isna heerin la dhaho oo noocyada guurkiibu ka mid ahaa guur kale waxaa jira guur maxlal ay dhahaan ama meerxadka waadii hore inta badan ma sii badnayn laakiin xilidan dambe oo guurara kusoo biiraba ka mid yahay oo qodbasireed bay dhahaan baan malan oo guur guur haasaad waa labada qofun baa isloog iyo wadaadka u meheriyeen oo guur meerxadka marka dhaqan ahaan waxay lahayd soomaalidu guurar fara badan oo ay ka mid yihiin kuwaas ay ugu muhiimsan yihiin dhaqan ahaanka waxaa jirtay soomaalida inayna is arki jirin sodohda iyo iyo wiilkeedu waxay odhan jireen sodohda iyo inanka gabadheeda qaba way ismagac yaqaaniin un isma muuq yaqaaniin mar haddii halkaa mar ka soo baxo dhoomanaysaa gabadha sodohdii islaanta sodohda wiilkii gabadheeda qaba marka waxaa ka soo baxo waxaa dhacday beri baa waxaa layidhi wiil baa wuxuu dharbaaxay sodohdii kadib soomaali odayaashii way isku soo wareen ninka sodohdii dharbaaxay maxaan ku xukunaa walid xeer ahaan odayaashii way isku soo warsan hala dhalo intaasoo neefa laga qaado maxaa laga qaado wixii oo dhan baa laisla qaban waaya waxaa nin inasan weyne la odhan jiray baa loo geeyey oo nin inasan arrintana dhacday ninkan baa islaantii sodohdii ahayd dharbaaxay xal baa lagaaga baahan yahay maxaa ninkan ku xukunaa mageesa cadde dee ninkii baa waxau yidhi ninka horta waxba laguma lebdhi isaga isla wax qaladka wax iskale sodohda see ku leedahay wuxuu ihi sodohda maxaa keenay halka inanka sodohda u tahay gacantiisu halka kasoo gaadho maxaa keenay marka horeba macnaa oo tii ahayd dhaqan ahaan soomaalida wiil sodohdii iyo iyo inankaygu isma qal yaqaaniin una isma muuq yaqaaniin sidee u hortimid ee marka horeysa iyadaa qaldan buu yidhi halka gacantiisu kasoo gaadho maxaa keenay arrintiina sidiiba ku xiliyabaa la dhahaa odagiina samweyne